wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir ayaa magaalada muqdisho ka daafuray mashruuc waxbarasho oo ay ka faa'iideysan doonaan saddex kun oo gabdhood munaasabadda daafuurka mashruucan ayaa wasiirka waxaa ku wehlinayay xubno ka tirsan wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo marti sharaf kale xasan maxamed cali xogayaha joogtada ah ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka warbixiyey muhiimadda mashruucan daahfurka munaasabadan sida fiican loo soo qabanqaabiyey ee ah in fursad la siiyo gabdho tiradooda ay tahay saddex kun oo soomaaliyeed oo gabdho soomaaliyeed ah raba inay ka faa'iidaystaan fursaddan waxbarashada ah oo isugu jirto caafimaad iyo waxbarasha isugu jirto qeyb kaleoo skillsana way jiri doontaa laakiin tan ay tahay scholarships ama deeq waxbarasho oo saddex kun ah
faarax sheekh cabduqaadir wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya iyo qaar ka mid ah xubnaha ka qaybgali munaasabadda ayaa bogaadiyey daafurka mashruucan marka xilka hadda wuxuu ku soo wareegay gabdhuhu ku soo wareegay haddii ay awal dhihi jireen fursado ma jiraan fursado aada iyo aada u badan ayaa jira waxbarashada waa lacag la-aan lacag lagaama rabo jaamacadihii baa kuu diyaariyey goobtii waxbarashada kharashkii waxbarashada laguu diyaariyey adiga waxaa lagaa rabaa inaad waxbarataa lagaa rabaa intaa waxaa u dheer weliba ama qalabkay wax ku baran lahaayeen ha noqdeeno ama baaburaacoodii dhiirigelintooda ha noqdeeno taana inay kharash u heli doonaan
daafurkii gabdhihii aan wax la barahayay oo aan jaaniska u helin ama aan awood u helin inay tagaan ama ay aadaan waxbarasho sare oo awooddooda ay ku ekeed ama awooddii familigooda ay ku eed ama dhaqaale ahaan ha noqoto ama sabab kale ha noqoto ka haray inay aadaan waxbarasho sare taas waxay marka ay jaanis ay siinaysaa in barnaamijkan uu noqdo barnaamij siin doona gabdhahaas inay helaan waxbarasho sare in laga daahfuro magaalada muqdisho wasaaradda ummadda soomaaliyeed oo ah wasaaradda waxbarashada tacliinta sare wasaaradda waxbarashada waa wasaaradda ummadda soomaaliyeed qof walba oo muwaadin soomaali ah qeyb uu ka yahay wasaaradda waxbarashada wuxuu qeyb kaga yahay waxay tahay allah subxaana wa tacaala markuu koonkan uu keeno wuxuu u baahan yahay wasaarad hagto tacliintiisa asaasiga ah iyo midda sareba kor u qaado dhammaanteen waxaan nahay wasaaradda waxbarashada madaxweyne ka soo bilaaw ilaa cunuga xalay u malay inta wasaaradda waxbarashada dadka soomaaliyeed dhammaantood ay wadyihiin waa mid ka mid ah madalaha ugu qaalisan ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee ka shaqeyso taasoo ah in fursad mar kale fursad waxbarasho la siiyo gabdhaha soomaaliyeed gaar ahaan da-yarta soomaaliyeed wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe waday dadaalo lagu horumarinayo waxbarashada dalka